بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا بفضلك ومنك يا لطيف اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فاجعل أمورنا كلها سهلا سهل الله كل ما عصر علينا بحرمة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يصح إحرام الصغير المميز إلا بإذن وليه waxaan ku soo guda jirnay xajkii iyo cumradii waxyaabaha ku saabsanaa waxyaabihii ku saabsanaa xajka ama cumrada shuruudul wujuub ayay leeyihiin ba la yidhi xajka iyo cumraduba shuruuddaas waxaa ka mid ahaa islaamnimo qaangaar caqli iyo xurriye iyo istidaaca ayagii masaa'il ka mida oo ixtiraafsa marka ayuu wax ka sheegayaa maadaama la yidhi waxaa ka mid ah xajka shuruuddiisa alislaamu walbuluuq qaangaar baa ka mid aha la yidhi qofka xajku uu ku waajiba yahay waa inuu yahay qof qaangaara ilmagii aan qaangaarka ahayn xaj ma ka ansaxayaa taas ayuu sheegayaayo wuxuu yidhi walaa yasixu ma asaxayo ixraamu sagiiri kii yaraa xirashadiisii xaj uu xirto sagiirkii almumayizi ee wax kala soocayey ilaa biidni weliyihi weligiisa idankiisa maahana si kale ku asixi mayo hadduu ilmigu yar yahay oo uu sagiir yahay haddana sagiir mumayizah oo wax kala garan karo wax kala sooci kara uu yahay waa ilmigii keligiis ismaamulayay weeyaan oo keligiis dahaaro qaadan karay oo keligiis wax cuni karay oo dahaarada iyo wax walba keligiis samayn karay kaas ayaa mumayiz la yidhaahdayo wax kala soocayay weligiisi inuu u idna maahane si kale ku asixi mayo xajkiisu inuu xaj xirtaahay si kale uga asixi mayso walaa yasixu asixi mayo ixraamu sagiiri sagiirkii yaraa xirashadiisii uu xaj xirtaahay ma ansaxayso sagiirkii almumayizi ee wax kala soocayey ilaa biidni weliyihi weligiisa idankiisa maahana si kale ku asixi mayso haddii laakiin weligiisu uu u idno aabbihii iyo awowgii iyo qofkii kaleoo wasiga ahaayo loo dardaarmay iyo qofkii sayidka u ahaa qofkii weliga u ahaa markii uu u idno oo u fasaxo markaas ayuu xajkiisu ansaxayaa ilmagaas mumayiska ahee wax kala garanaya kii aan wax kala garanayna waa ka wa khayrulmumayizi kii wax kala soocayay khayrkii cunuggii yaraaye aan waxba kala soocayn muxrimu waxaa ka xiranaya canhu xaggiisa weliyuhu weligiisii baa ka xarmanaya weligiisii ayaa xajkii ka xarmanaya wa yuxdiru wuu xaadirinayaa weligu hu sagiirkii yaraaye aan wax kala soocayn mawaadica nusuki camalka goobihiisii ayuu xaadirinayaa kullihaa mawaadicdaa dhammaanteed ayuu xaadirinayaa xataa cinda ramyil jimaari godadkii la ganashadooda agteedana wuu xaadirinayaa wa yudahiru wuu dahirayaa weligii hu sagiirkii yaraa wayatadaharu asna wuu dahaar qaadanayaa macahu asagana jirkiisa lidawaafi dawaafkiibuu u dahirayaa asna uu dahaaro qaadanayaa wayaduufu wuu la dawaafayaa weligii wayascaa wuuna la sacyinana wuuna la sacyinayaa bihii sabigii yaraa goorma bacda an yaduufa markuu dawaafo asagu kadib oo wayascaa uu ka sacyiyo can nafsihi nafsadiisa uu ka dawaafo uu ka sacyiyo aw amase ya'danu wuxuu u fasaxayaa weligii liman axad yafcalu samaynaya bihii shaygaa la soo sheegay jamiica daalika arrinkaa la soo sheegay qof ka samaynaya ayuu u fasaxayaa cunuggii yaraa ee aan waxba kala garanayn waa sabi yar oo sagiir oo khayru mumayiz ah weligiisii ayaa ka xarmanaya horta waa tii xadiidkii imaamu muslim uu warinayey gabar baa u kor yeeshay nebiga calayhi salaatu wasalaam cunug yar cunug yar ba inta sidaa kor ugu soo qaaday waxay tidhi alihaadaa xajun xaj ma u sugnaaday tiri rasuulka ilaahow midkaan nacam walaki ajrun buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam haa buu yidhi adna ajri baa ka helaysaayo ajri baa ku leedahay qofka weligiisa ah ayaa u xiranaya marka weligiisa ayaa xajkii u xarmanaya horta marka koowaad markii weligiisi uu xajkii u xarmado meelaha camalka laga sameeyo oo dhan haddii ay meeshii dawaafka tahay iyo haddii ay sacyigii tahay iyo intaba wuu geynayaa weligii cunugii buu xaadirinayaa yaraa xataa buuraha markii la tuuranayo oo ramyul jamaraadkii la samaynayo maadaama isagu dhagaxii waxba uusan tuuran karin oo uu weligiisu ka tuuraya dhagaxdii dhagax tuurkii wuu xaadirinayaayo wuu geynayaa goobtaasna wuxuu samaynayaa marka dawaafka la samaynayo wuu daahirinayaayo cunugan isaga dhan buu dahirayaa isaguna nafsadiisu wuu dahaaro qaadanayaa weligu marka dawaafka la samaynaya dawaafka dahaara loo shardiyaa labadaba marka waa in dahaaro laga helaa sacyiga iyo dawaafkana sidoo kale buu u samaynayaayo cunuggii isagoo sida oo sidaa u wada buu la dawaafayaa ama uu la sacyinayaa laakiin marka hore waa inuu isagu nafsadiisa ka dawaafaayo uu ka sacyiyaa haddii kale qof buu u idnayaa arrintaasoo dhan sameeya qof kale ayuu leeyahay cunugan inta ii wadid ama ii qaadid dawaafkii iyo kasoo samee iyo sacyigii iyo sidaas ayuu samaynayaa marka waa kaasa wakayrulmumayizi kii wax kala soocayay kayrkii cunugii yaraa ayaan waxba kala soocayn yaxrumu waxaa ka xiranaya canhu xaggiisa weliyuhu weligiisii ayaa ka xarmanaya wayuxdiru wuu xaadirinayaa weligii husabigii yaraa mawaadica annusuki camalka meelihiisii iyo mawaadicdiisii ayuu xaadirinayaa kullahaa mawaadicda dhammaanteed xataa cinda ramyil jimaari godadkii la ganashadooda agteeda ayuu xaadirinayaa wayudahiru wuu dahirayaa weligii hu sabigii yaraa wayatadaharu isna wuu dahaaro qaadanayaa macahu sabiga la jirankiisa lidawaafi dawaafkiibuu u dahaaro qaadanayaa isna wuu dahirayaa wayaduufu wuu la dawaafayaa weligii wayascaa wuuna la sacyinayaa bihi sagiirkii yaraa bacda an yaduufa markuu ka dawaafo kadib oo wayascaa uu ka socdo oo uu ka sacyiyo can nafsihi nafsadiisa aw amase ya'danu wuxuu u idnayaa oo u fasaxayaa liman axad yafcalu ku fala bihi sabigii lasoo sheegay sabigii yaraa jamiica daalika arrinkaa lasoo sheegay dhammaantii qof meelihii xaadiriya oo u dahaaro qaada ama masalanba la dawaafa oo sacyisiiya u sacyiya oo dawaafa intaas ayuu u wakiilanayaa qof sidii oo kale ka fuliya ayuu idnayaa taas marka sabigii ayaa lagu soo sheegay halkaana waxaa laga gudagelayaa addoonkii iyo waxyaabihii ku saabsanaa ilaa waxaa shardigaha la yidhi islaamnimo iyo buluuq qaangaar caqli iyo xorriyo qofkii aan xorta ahayn xajkiisii baa halkaana laga sheegayaa wixii ka asaxaya iyo waxa ka asaxayn wayasixu waxaa ansaxaya ixraamu raqiiqi addoonkii xirashadiisii uu xaj xirto addoonkii albaaliqi ee qaangaarka ahaa walow bikayri idni sayidihi sayidkiisa idankiisa kayrkiiba ha ku xirtee iyadoo sayidkii iska lahaaba uusan u idninba ha xirtee xaj inuu xarmadaayo way ansaxaysaa laakiin lahu lisayidi sayidkii waxaa u bannaan an yuxallila inuu xalaal yeelo huwa addoonkii minhu min annusuki camalkii uu xirtay xaj iyo cumro wuxuu raba ha ahaadee inuu ka xalaal yeelo ayaa u bannaan idaa axrama haddii uu xirto addoonkii bihi camalkii bikayri idnihi sayidka idankiisa kayrkii uu ku xirto wal awlaa sida u haboonaanshaha badani lahu lilwali lahu lisayidi sayidka sida u habooni xiina idin markaas addoonku uu idan la-aan xajkii xirtay weeyaane sida u awlaysan oo u habooni an ya'dana inuu u fasaxo weeyaan lahu addoonkii fii itmaami nusukihi camalkiisa la dhammaystiridiisa inuu u fasaxo weeyaan addoonkii haddii uu xaj xirto haddana addoon qaangaara uu yahay sayidkii iska lahaayo oo milkiga uu ahaaba yuusan u idnine wuu asaxayaa inuu xaj xirtaahi oo xaj wuu xiran karaa xajkii markii uu xirto kadib waxaa u bannaan sayidkii iska lahaa addoonkan inuu xalaal ka dhigo qofkaanoo xajkii uu xirtay uu ka xalaaleeyo muxuu samaynayaa xalaal noqo ayuu leeyahay ka xalaal noqo camalkan aada guda gashay markii uu sidaa yidhaahdana amarkaa sayidkiisa inuu qaato ayaa waajib ku noqonaysa marka amarka inuu qaato ayaa waajib ku noqonaysa xalqigii buu samaynayaa markaas oo wuu xiranayaa timihii ama wuu gaabsanayaa taxallulkiina wuu niyoonayaa sidaasuu marka xajkii uu uga xalaal noqonayaa markiiba laakiin sida u habboon sayidka oo u wanaagga badani waxay tahay haddii addoonkiiba uu camal xirtay xaj iyo cumro wuxuu rababa ha noqda idan la-aantiisa uu ku xirtay inuu yidhaahdo dhammaystiro oo camalkan aad guda gashay dhammee inuu yidhaahdo sidaas ayaa u fadli badan sidaas ayaa u fadli badan wayasixu waxaa asaxaya ixraamu raqiiqi addoonkii xirashadiisii uu xaj xirto addoonkii albaaliga ee qaangaarka ahaa walow bikayri idni sayidihi sayidkiisa idankiisa kayrkiibaa ku xirtee iyadoo aan sayidkiisiiba u fasixin baa ha xirtee inuu xaj xarmadaayo way u bannaanta laakin lahu lisayidi sayidkii waxaa u bannaan oo u sugnaaday an yuxallila inuu xalaal ka dhigo hu sayidkii minhu min annusuki camalkii inuu ka xalaaleeyo camalkii uu xarmaday xaj iyo cumro wuxuu rabo ha ahaadee inuu ka xalaaleeyo oo u yidhaahdo xalaal ka noqo oo ka bax ayaa u bannaan waa goorma idaa axrama markii uu xirto addoonku bihi binnusuki camalkii markii uu xarmado bikayri idnihi sayidka idankiisa kayrkiina uu ku xirto walowlaa sida u habbooni lahu lisayidi sayidka sida u habbooni xiina idin waktigaas xiina axrama bikayri lidni addoonkii markii uu ku xirto idan la-aan weeye an ya'dana inuu u fasaxo weeyaan sida u wanaagga badani lahu addoonkii uu u fasaxo fii timaami nusukihi camalkiisa oo la taam yeelo inuu u fasaxo weeyaan wa mithluhu mithlu raqiiqi addoonkii waxaa lamida fii daalika kaa la soo sheegay kula mid ah azawjatu haweenaydii walow kaana haba ahaado nusukuhaa camalkeedu fardan farad ba ha ahaadee ilaa idaa tadayaqa faradkii inuu ku cariiryamo maahane caleyhaa haweenayda dusheeda waxaa weeye addoonkii hadda lasoo sheegay ee la yidhi idan la-aan buu xajkii xiran karaa markuu idan la-aan xirtana sayidkii waxaa u bannaan inuu yidhaahdo xajkan ka xalaal noqo oo ka bax xaj iyo cumro wuxuu rabo ha ahaadee camalkan uu xirtay waxaa lamid ah oo intii lasoo sheegay oo dhan kula mid ah haweenaydii xaaska ahayadoo la qabay ninkeedii oo aan u idnin ayay xaj iska xidhata waxaa u bannaan ninkii inuu yidhaahdo xajkan ka bax oo ka xalaal noqo taas ayaa u bannaan sida u fadliga badanina waa inuu yidhaahdo xajkaaga dhammayso oo dhammaystiro faradba ha ahaado xajkaas ay samaynaysaa ama cumradaas ay samaynaysaa middii faradka ahayd ba ha ahaatee way u bannaan tahay zawjka inuu yidhaahdo ka xalaal noqo oo u xalaal ka dhigo wuxuu leeyahay xalaal noqo oo xajkan iyo camalkan aa guda gashay ka xalaal noqo ayuu leeyahay amarkiisa ayay furinaysaa marka oo xaqiisaas ayay furinaysaa degdega ah markaas ayay xalaal noqonaysaa neefna way gowracaysaa markaas iyadu addoonkiiba ilaa lamid ma ahan iyaduye waxay gowracaysaa neef ayay gowracaysaa timihii ayay gaabsanaysaayo ay waxun ka jaraysaa markaas ayay taxallulkii niyoonaysaa xajkaas iyo camalkaasay guda gashaba mid farada ha ahaadee hal mas'aloo laga soo reebaya ayaa jirta marka oo xajkeedii ay dhammaystiranayso ninku haba yidhaahda xajkan ama camalkan ka bax oo ka xalaal noqee taasoo ah camalkan ay guda gashay markii uu ciriiri noqonayo weeyaan oo ayada ciriiri ku yahay maxay tahay xaj bay xiratay xajkii baa ka fasaaday wuu ka buray xajkii sanadka dambe degdeg inay usoo qadaysa xajkaas ayaa waajib ku ahaa ama waxay samaysay sanadkan inay xajiso ayay ku nadartay nadar bay gashay inay sanadkan xajiso idan la-aan bay xajkii guda gashay xajkaa asagaah waa mudayaq waktigiisuyo waa wakti ciriiriya weeyaan ilaa sanadkan inay xajiso ayay ku nadartay kaa kalena sanadkii hore markii xajkii uu ka buray inay sanadkan soo qadayso xajkii ayaa waajib ku ah oo sanadkan kama dib dhigi karto waa ciriiri buu ku yahay waajibkii xoolay haysataayo xoolahaasay ku xajinayso in laga dhaca ayay ka baqaysaayo aysan sanadka dambeba aysan gacanteedaba kusii jirin xoolahani marka sidaasay rabtaa inay waxajiso masaa-ishaasoo dhan waa isla mid haddiiba waajibkii uu ciriiri ka gelayo markaas isagii looma ogola inuu macnaha ka xalaal yeelo oo u yidhahdo camalkan ka xalaal noqo wa mithluhu mithlu raqiiqi addoonkii waxaa lamid a fii dalika arrinkaa lasoo sheegayna kula mid a azawjatu haweenaydii walow kaana haba ahaada nusukuha camalkeedu fardan mid faradaba ha ahaada camalkan ay xidhataye waxaa u bannaan zawjkeedii inuu yidhaahdo ka xalaal noqo oo camalkan ka bax sidaas ayuu uga xalaal yeeli karaa marka ilaa idaa tadayaqa nusugii camalkii inuu ku ciriiriyoomaya maahan caleyhaa dusheeda oo waktigii iyo ciriiri ka gelayo waajib wujuubkiisu uu mudayaq ku yahay wayasqudu waa dhacayaa fardul islaami islaamka faradkiisii canil xurri qofkii bilista ahaa buu ka dhacayaayo xorka ahaa albaaliqi ee qaangaarka ahaa alcaaqili ee wax kala garanayay hayrilmustadiici midka awooda kayrkii ahaa ama walow hayra mustadiicin kutubaha qaarna saasay qorayaan mid xajkii awooda kayrkiiba ha ahaadee xajka faradka ah wuxuu ka dhacayaa qofka xorta ah ee haddana qaangaarka ah caaqilka oo wax kala garanaya yuusanba awoodine oo qofkii xaj kuma waajibin oo ma ahan qof mustadiic ahoo xajba awoodaba ma ahan oo wuxuu ku xajiyaba haysto waa isdhibay caruu maray adigu wuu soo xajiyey si uu ku xajiyaba waajibkii waa ka dhacaya waa haddii uu yahay qof xora addoon buu ahaayo isagoo addoona ayuu xajiyey xilliguu addoonka ahaa kabacdi buu xoroobay xajkaasi sunno ahaan buu ugu dhacaya maahane faradkii kama dhicinayo waajibkii dib ha usoo xajiya ayaa la odhanayaa baaliq haddana inuu qaangaar yahay baa shardiga isagoo cunug yara ayuu xajiyey markii uu qaangaarana waa laga rabaayo xajkaasi u dhici mayo xajkii faradka ahaa caaqil mid wax kala garanayana waa inuu ahaa isagoo majnuun ahoo waalnaa buu iska xajiyey kadib buu miyirsaday xajkaasi dhowtii wuu inuu haddana xajkii islaamka ma u gudaya xajkaasi sunno ahaan oo kale ayuu ugu dhacayaa hayrulmustadiic isagoo aan waxbaba awoodin oo xajba aan awoodin ayuu iska xajiyey waa kii un hadda aan sheegaynaye xajkaasi wuu ka dhacayaa haddii hadhowti uu awoodo oo u xoola yeesho markii hore xoolaad ku xajisa ma aada haysanaa xajisay la odhan maye wuu ka dhacayaa xajkii faradka ahaa sidaas weeyaan wayasqudu wuu dhacayaa fardul islaami islaamka faradkiisii xajkii faradka ahaa canil xurri ruuxii xurta ahaa xorka ahaa buu ka dhacayaa albaalida ee qaangaarka ahaa haddana alcaaqili ee wax kala garanayay walow hayra mustadiicin mid awooda kayrkiiba ha noqdee ama hayrilmus hayrilmustadiici midkii awooda kayrkii ahaayo xajkaba hadduu raba aan awoodin oo aan xolaba u heli karin isagoo xoole iyo waxuu haystaba aan la arag u dhinacaasii sacuudiga inta iska aaday ayuu xajiyey waa ka dhacayaa xajkaasi hadhowti hadduu xoole helo dib ha usoo xajiya hadda xajkii ku waajiba u xoole yeeshay la odhan mayo baabun waa baab fii bayaani maa laabudda minhu fi nusuk waxyaabihii aan looga maarmayn camalka xajka iyo cumrada kuwaas ayuu u baab yahay arkaantii iyo waajibaadkii iyo waxyaabaha lagama maarmaanka waa xajka iyo cumrada kuwaas baabkoodii weeyaan arkaanuulxaji xajka arkaantiisu sitatun lix weeye niyatulixraami xirasho oo la niyoodo weeyaan bihi bilxaji xajkii la xarmado walwuquufu istaaggii weeye bicarafata carafa la istaagayey wa dawaaful ifaadati dawaafkii la odhanayo dawaaful ifaadaha weeyaan wasacyu waa sac waa sacyigii waalxalqu waa xiirashadii aw itaqsiiru ama gaabsigii wa tartiibu mucdamil arkaani arkaanta inteeda badan oo lakala tartiibiyo wey wa haadihi midatan al arkaanu ee arkaanta asitatu ee lixda ah arkaanun arkaan weeye oo lilcumrati cumradii arkaanu ah ila alwuquufa istaaggii mooyaane bicarafata carafa la istaagayey wayajibu waxaa waajibaya fiiha cumrada dhexdeeda tartiibu jamiici arkaaniha arkaanteeda dhammaan la kala tartiibiya ayaa waajibaysa waxa weeyaan arkaantii xajku uu ka koobnaa ayuu halkan ka sheegayaa sheekhu lix rukni ayuu leeyahay xajku niyada ayaa ugu horeysa niyatulixraam qofku uu xajkii xarmanayo uu niyoodo waxaa ku xiga alwuquufu bicarafa carafa oo la istaago mid walba shuruuddeeda iyo fasal gaar ayuu ku keeni doonaa waaba rukniga ugu weyn arkaanta weeyaan in carafa la istaago alxaju carafa ayuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam xajku waaba carafo dawaafkii in la sameeyo dawaaful ifaadaha ahaa markii mino laga soo laabtee maka loo soo noqonayo dawaafka la samaynayo weeyaan dawaaful ifaaduhu sacyigii in la sameeyo oo safa iyo marwo dhexdooda la soconayayo halkaa la sacyinayey xalqi iyo taqsiir mid inuu sameeyo timihii ama uu xiirto ama timihii uu gaabsado labadaas mid un inuu sameeyo iyo inuu kala tartiibiyo arkaanta inteeda badan mucdamul arkaan arkaanta inteeda badan inuu kala tartiibiyo qaar aan tartiibku shardi u ahayn baa jire oo mathalan waa inuu ixraamkii horta sameeyaayo niyadii xajkii uu xiranayay u xarmanayay waa inuu wax walbaba ka hormariyaa intii kalena markaas intii la kala tartiibin karay uu kala tartiibiyaa lixdan arkaantaa marka hadda ee la sheegay cumraduna lixdaas ayaa arkaan u ah markii laga reebo wuquufka carafo iyadu wuquuf ma leh laakiin shanta kale in xajkii la xarmado oo niyadii lala yimaado dawaafkii in la sameeyo sacyigii xalqigii ama taqsiirkii iyo tartiibtii intaba way iska leedahay cumraduna laakiin cumrada waxaa waajiba iyada jamiicu alarkaan arkaanta oo dhan in la kala tartiibiyo ayaa waajiba oo xirashadii uu ka bilaabo cumradii uu soo xirto dawaafkii uu ku xejiyo sacyigii uu ku xejiyo xalqigii iyo taqsiirkii midkood sidaa uu kala tartiibiyo ayada waajib noqonaysa weeyaan arkaanulxaji xajka arkaantihiisu sittatun lix weeye niyatulixraam xirasho oo la niyoodo weeyaan bihi bilxaji xajkii la xarmado walwuquufu istaaggii weeye bicarafata carafa la istaagayey wa dawaafulifaadati dawaafulifaadihii weeyaan wasacyu waa sacyigii socodkii safa iyo marwo dhexdooda la soconayey iyo wal xalqu xiirashadii aw itaqsiiru amase gaabsigii in ama la xiirto timihii ama la gaabsado in la wada xiiro ayaana ragga u fadli badan weeyaan gabdhaha ayaga maya way gaabinaysaa oo wax unbay ka jaraysaa tinteedii un wa tartiibu mucdami alarkaani arkaanta badankeeda oo la kala tartiibiyo wey wa haadihi middatan alarkaanu ay arkaan tahay asittatu ee lixdaahi arkaanun arkaan weeye lilcumrati cumradii u sugnaatay ila alwuquufa istaagii mooyaane bicarafata carafa la istaagayey oo cumradu ayadu wuquuf iskama lahan shanta kaleba arkaan u ah wayajibu waxaa waajibaya fiiha fi lcumrati cumrada dhexdeeda waxaa waajibaya tartiibu jamiici arkaaniha arkaanteeda dhammaan oo la kala tartiibiyo wa waajibaatuhu xajka waajibyaalkiisu khamsatun shan weeyaan arkaan iyo waajibaad ayaa kala jira arkaantu waa tiirarkii xajkuba uu ku dhisnaa weeyaanoo marnaba aan la dhaafi karin haddii laga tagana xajba uusan asaxayn weeyaan laakiin waajibaad haddii la yidhaahdo waajib haddii laga tago xajka waa asaxayaa laakiin dhiig baa waajibaya dembina waaba ka dhacayaa qofkaasoo wuu ku dembaabayaa haddii un qof macduuraho shaygaa loogu cudurayo uusan ahayn waa gaari doonaa iyagoo faahfaahsan insha allah wa waajibaatuhu xajka waajibyaalkiisu khamsatu shan weeye alixraamu ka xirasho weeyaan min almiiqaati miiqaadkii laga soo xarmado walmabiitu baryidii weeye bimusdelifata musdelife la baryayey walmabiitu bar baryidii weeyaan iyo ku hoyashadii biminan meesha mina la yidhaahdo lagu hoyanayey layaaliya tashriiqi ilbawaradka hamaynadiisii quramyuljamaraati godadkii oo la ganto weeyaan wa tarku muxaramaati alixraami xirashada waxyaabihii lagu xarimay oo laga tago weeye wuxuu leeyahay xajku waajibaad shan ah waajibaadkaasoo haddii laga tago xajkii uu asaxaya laakiin dhiig la iska rabo waajibaadka waxaa ugu horeeya alixraam min almiiqaat qofku inuu ka soo xirto miiqaadkii maxaa rugni ahay oo arkaanta ka mid ahaa alixraam inuu xamado qofkan iyo xajkii uu xirto arkaanta ayay ka mid ahayd miiqaat inuu ka soo xirtona waajibaadka ayay ka mid tahay walbaahiba meel ay ka xirato ayay leedahay miiqaat zamaniya iyo miiqaat makaniya ayaa kala jira miiqaat zamaniga ahi waa xilliga xajka la xiranayo waktiga la xirto weeyaan xajka bisha shawaal la yidhaahda iyo dhulqacda iyo tobanka beri oo dhulxijo weeyaan shawaal iyo dhulqacda iyo tobanka beri oo bishaan ugu horeysa dhulxijo la yidhaahdo unbaa la xiran karaayo miiqaadkiisa zamaniga ahi waa xilligaas ama miiqaadka makaaniga meelaha laga soo xirta xajka qolo weliba meel ay ka soo xirato ayay leedahay daatulcirqi iyo yalamlam iyo qoloba waa kuwii meel ka soo xiranayay ree ciraaq iyo ree mak ree ree madiina iyo dhinacaas iyo tihaamatul yeman dadka ka imaanayo yamanta hoose iyo soomaaliya iyo dhankaas iyo yalamlam bay ayaguna ka soo xirtaan daatulcirqi qolaha ka xiranaysay qoloba meel bay ka xirtaan marka waa inuu ka soo xarmadaa miiqaadkii meeshii xajka laga soo xiranayay oo miiqaadka ahaa inuu ka soo xarmado weeyaan horta waajibka labaad waa inuu ku hoydo musdelifa inuu halkaa baryo hameenkii meesha musdelife la yidhaahdo inuu baryo weeyaan waajibka saddexaadi waa mabiidkii uu baryayey meesha mino la yidhaahdo layaaliya tashriiq saddexda hameyno hilba hilba waradka la yidhaahdo inuu halkaa ku hoydo weeyaan waa hadduusan hadda nafrigii awalka ahaa uusan samaynayn haddii uu naf nafrigii hore haddii uu doonayo rabo inuu degdeg u baxo nafrul awal uu sameeyana laba hameen unbuu baryayaa haddana ramyul jamraadkii buurihii inuu tuurto dhagax tuurkii uu sameeyo iyo inuu iska ilaaliyo iska ilaaliyo waxyaabihii muxaramaadka ahaayo qofka xajka xarmaday xaraamta ka ahaayo aan loo ogolayn shantaasna waajibaadka ayaa la yidhaahdaa wa waajibaatuhu xajka waajibyaalkiisu khamsatun shan wey alixraamu ka soo xirasho weeyaan min almiiqaati miiqaatkii laga soo xarmado walmabiitu ku hoyasho weeye bimusdelifata meesha musdelife la yidhaahda la baryo oo lagu hoydo walmabiitu baryidii weeye iyo ku hoyashadii biminan mina lagu hoydo layaaliya tashriiqi ilbawaradka hamaynadiisa wa ramyuljamaraati godadkii oo la ganto weeyaan buurihii in la tuurto oo dhagax tuurkii la sameeyo wa tarku muxaramaati alixraami xirashada waxyaabihii lagu xarimay oo dhan oo laga tago weeyaan waa gaari doonaa muxaramaadka waxyaabaha qofka xajka xarmaday laga xarimayoo xaraamta ka aho usa u dhowaan karin waxyaabahaas oo dhanna inuu iska ilaaliyo weeyaan walilcumrati cumradiina waxaa usugnaaday waajibaani laba waajib baa ayadoo usugnaatay meesha xajku uu ka leeyahay shantan waajib ayadu laba waajib unbay leedahay faqad oo keliya walilcumrati cumradii waxaa usugnaaday waajibaani laba waajib faqad oo keliya alixraamu ka soo xirasho min almiiqaati miiqaatkii laga soo xarmado iyo wa tarku muxaramaati alixraami ixraamka waxyaabihii lagu xarimay oo laga tago wamaa caddaa wixii ka soo haray haadihi midatan al arkaana ee arkaanta iyo walwaajibaati waajibaadkan fa huwa sunanun sunnooyin weeye intaan lasoo sheegayo arkaantii iyo waajibaadkiiyo wixii aan ahayn waa sunnooyin wamaa caddaa wixii ka soo haray haadihi larkaana arkaantan oo tana iyo walwaajibaati waajibaadkan wixii ka soo haray fa huwa sunanun sunnooyin weeyaan wax alla iyo wixii aan ahayn shantan arkaan lixdan arkaanta xajka iyo shantan waajibaadka xagga cumradana haddii la eego shantii arkaanta ahayd iyo labadan waajibaadka wixii aan ka ahayn waa sunnooyin walaa yakruju shaksu shaksigu ka bixi mayo min ixraamihi xirashadiisii ka bixi mayo iyo muxrimnimadiisii xataa yutamima ilaa uu ka dhammaystiro al arkaana arkaantii kullahaa dhammaanteed ee falow maata haddii uu dhinto wal xaal qad baqiya uu ku haray caleyhi korkiisa shacratun haltina oo min alxalqi xirashadii ka mid ah lam yasqud ilfardu faradkii ka dhici mayo in kaana haddii uu yahay daalika nusuku camalkaasi fardan farad haddii uu yahay faradkii ka dhici mayo weeyaan qofku haddiiba uu xajkii xarmado oo uu gudogala xajkii ixraamkaas ka bixi mayo qofkii qof xalaala ma noqonayo xajkii uu xarmaday ka xalaal noqday ilaa uu arkaantii oo dhan uu dhammaystiro oo uu dhammaan arkaantii la yimaado xataa qofku haddii uu dhinto iyadoo hal tina lagu lahaa hal tina isagoo korkiisa ay ahayd oo waajib ay ku ahayd oo hal tina waxaa laga wadaa waxaa ka mid ahaa arkaanta xajka sidii hadda aynu soo marnay alxalqu aw itaqsiir qofku inuu timaha ama xiirto ama uu gaabsado labadaas midkood ayaa ka mid ahaa arkaantii marka marka la leeyahay timaha waa la gaabsanayaa saddex tin waa inuu jaraa ugu yaraan saddexdii timood saddex tin saddex abootina waa inuu gaabiyaayo uu jaraa ugu yaraan saddexdii la rabay inuu jaro ayuu laba ka mida jaray laba ka mida markii uu jaray maxaa ku dhimana qofkaas waa ruknigii maxaa ka harsan hal tina inuu haddana gaabiyo uu saddex gaarsiiyo ilaa saddex ka yar kusoo asixi maya xalqigii ama ama ama maaragtay taqsiirkii saddexdii marka tin oo la rabay inuu gaabiyo laba ka mida markuu gaabiyo hal midana lagu leeyahay weli ayuu dhintay waajibkii kama dhicin qofkaas ilaa rukni baa ka maqane rukni qayb ka mida ayaa ka maqane waajibkii kama dhicin haddii xajkaasi uu waajib ku ahaa waajibkii kama uusan dhicin weeyaan maxaa la samaynayaa marka haddii aan waajibkii ka dhicin hadhowtii baa tarikadiisa ay laga xajinayaayo ama weligiisii baa ka xajinayaa dhowtii weligiisii waaridkii dhexlayay ayaa ka xajinaya weeyaan hadhowti waan soo marnay qofkii dhinta iyadoo xaj waajiba lagu leeyahay inuu weligiisu ka xajinayo waa tii aynu soo marnay taas ayay lamid tahay marka oo waa un laga xajinayaa ama weligii baa ka xajinaya ama ajnabi baa ka xajinaya qofkii un ka xajiyaba qof kale ayaa ka xajinaya macnuhu waxa weeye waajibkii kama dhicin qofkaasi ee arkaantoo dhan markii qofku uu dhammaystiro markaas ayuu xajkii ka xalaal noqon karaa walaa yakruju ka bixi maya ashaksu qofkii min ixraamihi ixraamkiisii ka bixi maya uu xaj ka xarmaday oo xalaal ma noqonayo xataa yutamima ilaa uu dhammaystiro al arkaana arkaantii kullahaa dhammaanteed ee falow maata haddii uu dhinto waqad xaal baqiya uu ku haray caleyhi korkiisa shacratun hal tinihi ay ku harta min alxalqi xirashadii kamidii lam yasqud ilfardu faradkii ka dhici mayo weeyaan isagoo hal tinihi weli ay u dhiman tahayo weli tintaas aan xiirnama aan gaabin haddii uu dhinto faradkii ka dhici mayo qofkaas in kaana haddii uu yahay daalika midka anusuka ee camalka ah oo uu xirtay fardan farad haddii uu ahaa waman taraka qofkii ka taga shay-an shay shaygoo min alwaajibaati waajibyaalkii ka mid a walow camdan si ula kacbaha uga tagee fa nusukuhu camalkiisii saxiixun mid saxiixa weeye wayalzamuhu waxaana ku waajibaya bitarkihi waajibkaa laga tegiddiisa dartii damun dhiig baa ku waajibaya walaa yalzamu ma waajib ku laazimi mayo shaksigii walaa yalzamuhu shaksigii ku laazimi mayo shay-un shay ku laazimi mayo dhiiggii ah bitarki sunani sunooyinka oo laga taga darteed shayna ugu waajibi mayo qofkii ka taga rukni ka mid a arkaantii hadda kaba bixi mayaa la yidhi oo weli waa muxrim ilaa uu arkaanta ka taam yeelo uu ka dhammaystiro qofku weli muxrim buu ahaanayaa haddii uu waajib ka tago waajibaadkii ka mid a miiqaadkii la rabay in laga soo xarmado ayuu kasoo xar ayuusan kasoo xarman ama mabiidkii buu ka tegay iyo baryidii musdalifa iyo mina la rabay in lagu hoydo waajib unbuu ka tegay waajibaadkii xajka ka mid a qofkaas dhiig ayaa ku waajibaya xajkiisiina waa saxiix haddii laakiin qofku uu shay sunnaa ka tago wax ku waajibaya lama arko dhiig iyo waxba lagama rabo weeyaan waman taraka qofkii ka taga shay-an shay shaygo min alwaajibaati waajibyaalkii ka mid a walow camdan si ula kacba uga tagee fa nusukuhu camalkiisii saxiixun mid saxiixa wey wayalzamuhu qofkaas waxaana ku waajibaya bitarkihi ka tegiddiisa uu waajibkaa ka tegay awgii ama bitarkihi waajibkaas laga tegiddiisa laga tegay darteed waxaa ku waajibaya damun dhiig walaa yalzamuhu shaqsigii ku laazimi mayso ku laazimi mayo shay-un shayna bitarki sunani sunnooyinkii oo laga taga awgii wax ugu waajibaya lama arko laakiin waajib haddii uu ka tegey ka tegiddaa waajibka uu ka tegay awgeed ayaa dhiiggii ugu waajibayaa faslun fi ma yudlabu lilixraam waxyaabihii la iska dalbaya ee ixraamka la iska rabay ayuu u fasal yahay arkaantii unbuu sheeg sheegi doonaa yusannu waxaa loo sunneeyaa limuriidi alixraami xirashada qofkii doonayey uu xaj ka xirto an yatanadafa inuu isnadiifiyo ayaa loo sunneeyaa qabla alixraami xirashada ka hor uu isnadiifiyo biisaalati alawsaakhi wasakhyaalkii oo la zuuliyana uu isku nadiifiyo iyo waladfaari cidiyihii oo la zuuliyo iyo wa shacri alibdi golkasha timaheedii iyo walcaanati timahoosaadkii wayaktasila inuu u qubaysto ayaa loo sunnaynayaa lilixraami xirashada oo wayatadayaba uu is-udgiyo fii badanihi jirkiisa faqad oo keliya wayalbasa inuu marto ayaa la sunnaynayaa qofkii doonayay inuu xarmado camalka isaaran hoosgundi hoosgunti maro hoos laga guntado iyo waridaa'an garbasaar go' weeyaan maro kor laga qato garbaha la saarto kuwaasoo abyadayn cadcad waa in kaana haddii uu yahay dakaran mid lab haddii uu yahay oo qof raga uu yahay wa yusalliya inuu tukada ayaa loo sunnaynayaa ragcatay ilixraami xirashada labadeedii inuu tukada ayaa loo sunnaynayaa uma markaa bacdigeed yanwiya uu niyoodo oo wayulabiya uu labeygsado wayusannu waxaa loo sunnaynayaa qofkii doonaya inuu xarmado camalka al igsaaru badin min atalbiyati labeygsiga uu badiyo fi dawaami alixraami ixraamka dawaamkiisa oo dhan inta ixraamka uu jiro oo dhan inuu talbiyada wado iyo labeykada ayaa loo sunnaynayaa waxyaaba sunnooyina oo qofka doonaya inuu xarmado camalka xaj ama cumro wuxuu rabo ha ahaada camalkaasi loo sunnaynayo ayuu halkan ka daldalayaa oo ka sheegayaa yusannu waxaa loo sunnaynayaa limuriidi alixraami xirashada qofkii doonayey an yatanadafa inuu isnadiifiyo ayaa loo sunnaynayaa qabla alixraami xirashada ka hor uu isnadiifiyo muxuu isku nadiifinayaa biisaalati alawsaakhi wasakhyaalkii oo zuuliyo inuu dhammaan wasakhdii oo dhan iska zuuliyo oo uu qubaysto weeyaan oo wasaq oo dhan uu iska maydho wal adfaari ciddiyihii oo la zuuliyo wa shacari alibdi kolkosha timaheedii oo la zuuliyo iyo walcaanati timahoosaadkii inuu sidaa isku nadiifiyo ayaa loo sunnaynayaa wayaktasila inuu u qubaysto ayaa loo sunnaynayaa lilixraami marka hore intaasuu isku nadiifinayaa horta wayaktasila inuu u mayrtaa loo sunnaynayaa lilixraami xirashadii uu xajka xiranayey ama cumrada wayatadayaba uu is-udgiyo haddana fii badanihi jirkiisa uu iska udgi iska udgiyo oo dhiibkii iyo udugii uu isticmaalo jirkiisa ama dharka inuu mariyo oo udugii uu dharkana u isticmaalaayo sunno ma ahan ayadu way bannaan tahay laakiin sunno ma ahan wayatadayaba uu is-udgiyo fii badanihi jirkiisa faqad oo qura wayalbasa inuu marto ayaa la sunnaynayaa isaaran hoos gunti maro hoos laga guntado waa goiyo waridaan garbasaar mare garbaha la saaranayo go-a kalee cad weeyaan kuwaasoo abyadayni cadcad in kaana haddii uu yahay dakaran mid lab haddii uu yahay oo qof raga uu yahay qofka sidaas samaynayaa wa yusalliya inuu tukadaa la sunnaynayaa ragcatay ilixraami xirashada labadeedii ragco inuu tukadana waa la sunnaynayaa labadii ragco oo ixraamka markii uu isu soo nadiifiyo oo uu soo dahaaro qaato kadib inuu labadaas ragco oo sunnatul ixraamka la yidhaahdo uu tukado ayaa la sunnaynayaa tuma markaa bacdigeed buu yan wii niyoonayaa camalkiibuu niyeysanayaa isagoo qiblada u jeeda markaas ayuu niyoonayaa camalkii u xiranaya noocii uu ahaa wayulabiya inuu labeygsado ayaa la sunnaynayaayo labayk allahuma labayk labayk laa shariika laka labayk ina alxamda wanicmata laka walmulku laa shariika lak sidaas inuu talbiyadii u daldalo ayaa la sunnaynayaa wa yusannu waxaa la sunnaynayaa aliktaaru badin min altalbiyati la beegsigii la badiyo fii dawaami alixraami ixraamka daa'im ahaantiisa ixraamku intuu daa'im yahay oo ixraamba uu jiro uu xaj ka xarman yahay ama cumradaba in uu badiyo iyo la beegsigii taas ayaa la sunnaynayaa faslun fii ma laabudda minhu lilwuquuf waxyaabihii lagama maarmaanka u ahaa wuquufkii carafa la istaagayey ayuu u fasal yahay arkaantii ayuu mid walba sunnooyinkeeda iyo waxyaabaheeda lagama maarmaanka uu sheegi doonaa insha allah ixraamkiibaa ugu horreeyey fasalkan waa kan ku sheegay sunnooyinkiisii iyo wuquufkii carafa ayaa ku xigay dawaafki ayaa kasii dambeeya mid mid ayuu u sheegi doonaa wuquufkii carafaad ayuu haddana sheegayaa waxyaabihii lagama maarmaanka u ahaa wa waqtu lwuquufi istaagga waktigiisu xilliga carafa la joogsanayo waktigeedu min azawaali geeska zuulka laga bilaabo ayuu ahaaday yowma taasici lxijati bisha dilxije la yidhahda maalinkeeda sagaalaad qoraxdii ay zuusho oo kala barka ay ka leexato ilaa duluuci lfajri fajarka dhalashadiisa intii laga gaaro yowma alcaashiri maalinkii tobnaad uu dhasho fajarku waxaa weeye wuquufu lcarafa waktigeedu wuxuu bilaabanayaa oo uu waktigeedu galaa zawaalka markii la gaaro maalinka sagaalaad maalinka sagaalaad qorax kalabar cirka kala barkiisa ka iilato ay ka zuusho oo dhankaasii qorax dhac ay u wareegto xilligaa laga bilaabo ilaa fajarku uu ka dhasho maalinka tobnaad ilaa hameenka dambe waabarkiisa laga gaaro hameennimada dambe oo dhan iyo wuquufka waktigiisii waa jiraa wa waqtulwuquufi joogsiga iyo istaagga waktigiisii carafa la istaagayey min azawaali geeska zuulka laga bilaabo ayuu ahaaday yowma taasici lxijati bisha dilxije la yidhaaha maalinkeeda sagaalaadna qoraxdii ay zuusho oo cirka kale barkiisa ay ka zuusho ilaa duluuci lfajri fajarka dhalashadiisa ilaa laga gaaro yowma alcaashiri uu dhasho maalinka tobnaad ilaa fajarka maalinka tobnaadi uu dhasho intaas weeyaan wuquufka waktigiisu walwaajibu kan waajibay i fi lwuquuf wuquufka dhexdiisa kan waajibay xuduuru lmuxrimi qofkii xaj ka xarmanaa xaadiridiisa weeyo biardi carafata carafa dhulkeeda uu xaadiro laxdatan alilmilicsiya inuu un wax yar un inuu xaadiro taas un baa shardigu yahay inta ugu yara waa sidaas laxdadaasoo min haada alwaqti waktigaas ka mid a leylan hameen ha ahaato aw nahaaran maalin ha ahaato ma kala ma kala qaadna weeyaan wakti yaroo laxdaa oo ka mid a muddadaa lasoo sheegay waa zawaalkii laga bilaabo qoraxdu markii ay xagga marto ilaa hameenkaa dambe fajarkiisa uu ka dhashee waktigaas laxda yar oo kamid a un inuu xaadiro qofkii taas ayaa ugu yaroo waajiba weeyaan walwaajibu kan waajibay fiihi fi lwuquufi istaagga carafo kan waajibay waxaa weeye xuduurulmuxrimi qofkii xirtay xaadiridiiso biardi carafata carafo dhulkeeda uu xaadiro laxdatan hal ilbiriqsi laxdadoo min haada alwaqti waktigan kamida lasoo sheegay leylan fii leylin hameen uu xaadiro aw nahaaran ama maalin uu xaadiro hameen ha ahaato iyo maalin ha ahaatobe wakti yar un inuu xaadiro ayaa la doonayaa intaasaa ugu yaro waajibka uu ku dhacayaa weeyaan waajibku intuu ku dhacayaa waa intaas wal afdalu laakiin sida fadliga badani alxuduuru xaadirid weeye bihaa carafo la xaadiro nahaaran maalinimo walbaqaa'u ku baaqi noqosho weeyaan iyo ku harid fiihaa carafo lagu haro ila alquruubi dhicidii intii laga gaaro ilaa qoraxdu ay ka dhacaysana in la sii joogo sidaas weeyaan sida fadliga badani wal afdalu sida fadliga badani alxuduuru xaadirid weeye bihaa carafo la xaadiro nahaaran maalin iyo walbaqaa'u ku harid fiihaa carafo lagu baaqi noqdo ila alxuduuri ila alguruubi dhicidii intii laga gaarana lagu baaqi noqdo oo qoraxdii ay dhacdo sidaas ayaa ugu fadli badan wasunnatu sunnadu waxay tahay lilmuxrimi qofkii xajka xarmaday qofkii camalka xarmaday xaj ama cumro waxay rabtaa tee loo sunnaynayaa allaa yashtagila inuusan ku shuqloobin weeye fii dawaami ixraamihi xirashadiisu inta ay daa'imka tahay ilaa bima shay maana wax kale inuusan ku mashquulin shaygoo yuqaribuhu u dhoweynaya limawlaahu ilaahiisa caza gaalib ahaayo wajalla weynaaye wa an yasuuna inuu dhowro weeyaan nafsahu nafsadiisa xataa cani ilkalaami hadalkii xataa inuu ka dhowro kalaamkii almubaaxi ee bannaanaa alladii kalaamkaasoo laysa fiihi uusan ku sugnayn manfacatun waxtarf waalmuxaafadatu ilaalin baa loo sunnaynayaa calaa daalika kaa la soo sheegay uu ilaaliyo yowma carafata waalmuxaafadatu ilaalin dheh calaa daalika kaas lasoo sheegay la ilaaliyo oo uu qofku nafsadiisii ka dhowro wax walba xataa hadalkii bannaanaa yowma carafata maalinta carafa la ilaaliyabaa aakadu aad u sii adag weeyaan waxaa loo sunaynayaa buu yidhi sheekhu qofka muxrimkaa ee camalka gudagalay in uu iska ilaaliyo inuusan ku shuqloomin horta intuu ixraamkaasba ku jiro shay wanaagsan oo ilaah ugu uu ugu dhowaanayo maahane wax kale inuusan ku shuqloomin baa horta loo sunnaynayaa naftiisa inuu ka ilaaliyo hadalladii xuxumaa iyo doodii iyo waxyaabahaas xataa hadalkii bannaanaa oo wax waxtarihi uusan ugu sugnayn adduuniya aakhiran waxba u tarayn inuu iska ilaaliyo ayaa loo la doonayaa si gaara inuu naftiisa u dhowro hadalladaas iyo waxaasi uu ka ilaaliyo maalinta carafo maxaa yeelay waxyaabahaasoo dhani munaasib uma ahan maalinkaas si gaara inuu marka maalinkaa carafo uga ilaaliyo ayaa la doonayaa oo maalinkaas dikriga iyo tawxiidka iyo ducada iyo talbiyada labayk allahuma labayka iyo qur-aankii uu akrinayay iyo khushuucii iyo isdullayntii iyo ducadii uu ku celcelinayay iyo waxyaabahaas ayaa loo sunnaynayaa maalinkaas marka hadal iyo waktiba uma hayaba wasunnatu sunnadu waxay tahay lilmuxrimi kii xarmaday loo sunnaynayaah allaa yashtagila inuusan ku shuqloomin weeye fii dawaami ixraamihi xirashadiisu inta ay daa'imka tahay oo ay jirto ilaa bimaa shay maana wax kale inuusan ku mashquulin shaygoo yuqaribuhu u dhoweynaya limawlaahu ilaahiisa caza wajal wa an yasuuna inuu dhowro wey nafsahu naftiisa uu ka dhowro wax kasta xataa cani ilkalaami hadalkii inuu ka ilaaliyo almubaaxi ee bannaanaa alladii hadalkaasoo laysa fiihi aysan ku sugnayn manfacatun waxtar nafci iyo manfacayo waxtar uusan ku sugnayn adduuniya aakhiraba waalmuxaafadatu ilaalin baa loo sunnaynayaa iyo xifdin calaa daalika kaas lasoo sheegay waalmuxaafadatu dheh xifdin iyo ilaalin calaa daalika kaa lasoo sheegay la xifdiyo oo qofkii wax kalena uusan ku mashquulin naftiisiina uu dhowro wax walba uu ka ilaaliyo yowma carafatana la xifdiyo maalinka carafabaa aakadu aad u sii adayg badanoo aad iyo aad mu-akad u sii ah faslun wallahu subxaanahu watacaala aclam